بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رب العاalمين وأشhهd أn lا إلh إlا اllh وحdh la شhريka lh وأشhهd أن سيدna محمdا cبd الlh ورسuله صفيه وخليله وkhيرته min khلقه صلوات رbي وأزكى تسليiماته عليه وبعد فyقول الlh سبحانه وتعالى في مxكم تنزيله وهو أsدق القائلين yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun wayaquulu lmustafa sala allahu wasalama wabaaraka calayh fawaladii nafsu muxamadin biyadih lakhuluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmisk aw kama qaala sala allahu wasalama wabaaraka calayh walaalayaal waxaa inoo socda weli duruusteennii eetixanaha ahayd oo aan ugu magacdaraynay nafaxaad ramadaaniya nafaxaadka ramadaaniyada ah waxaanu ku soo qaadanaynaa oo mar walbaba aanu ugu talagalnay dadka saa'imiinta ah in ay ka faa'iidaystaan casharo muhim u ah sida ay uga faa'iidaysan lahaayeen bishan barakaysan ee ramadaanka ah casharkeenna ama darsigeenna nafaxaad ramadaaniya waxa uu xilligan uu ku saabsan yahay wadiifada laga doonayo qofka saa'imka ah ee sooman aad ayay u fara badan yihiin wadiifooyinkaas ama howlaha looga faa'iidaysan karo bisha ramadaan aad ayay u fara badan yihiin waxaa ka mid ah wadaa'ifta uu uga faa'iidaysan karo qofka sooman bisha ramadaan lana odhan karaa waa wadiifada ugu fadliga badan ama ugu qiimaha badan tilaawatu lqur'aani alkariim qur-aanka kariimka ah akhriskiisa oo aad loo badiyo maxaa yeelay qur-aanka kariimka ah bilmunaasaba waa bishii uu soo degay walaalayaal bishan hadda innagu aanu ku jirno ee ramadaan waa bishii alle subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku soo dhex dejiyey sidaas awgeed ahmiyad weyn ama qiimo weyn ayaa qofka sooman uu leeyahay bishii qur-aanka la soo dejiyey inuu badiyo qur-aankii maxaa yeelay alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala shahru ramadaana aladii unsila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaatin min alhuda waalfurqaan alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala bisha barakaysan ee ramadaan waa bishii la soo dejiyey qur-aanka kariimka ah marka qur-aanka kariimka ah bilaha kale ajirkiisu aad ayuu u ballaaran yahay laakiin haddana wuxuu ka sii ajir badan yahay bisha ramadaan oo la badiyo akhrinta qur-aanka kariimka ah waxaana fadaa'ilka ka mid ah qofka sooman akhrinta qur-aanka kariimka ah iyo joogtaynta qur-aanka ee la joogteeyo qiimaha iyo fadiilada uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu qur-aanku kuu noqonayo qiyaamaha mid kuu shafeeca wuxuu kuu noqon qur-aanka kariimku muxaami ama abukaate kuu dooda ayuu kuu noqon oo mar walbaba albaab kasta ee sharu ay kaaga iman lahayd ayuu qur-aanku intuu hor istaago ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisan in alle subxaanahu wa tacaala fadligiisa uu kugu mannaysto oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku cafiyo sidaana rabbi jannada uu kugu geliyo taana waxaa tusinaya walaalayaal xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayay min xadiisi abi umaama radia allahu tacaala canhu wa ardaah ee rasuulku uu ku lahaa sala allahu wasalama wabaaraka calayh iqra'u lqur'aan fainahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabih wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam qur-aanka aqriya badiya aqrinta qur-aanka maxaa yeelay qur-aanku maalinta qiyaamo wuu iman isagoo u shafeecaya muxaami u ah abukaate u ah difaacaya dadkii saaxiibbada qur-aanka la noqday marka waad garanaysaa tacbiirka rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh uu ka cabiray shafiican liasxaabi yacni sidee ku noqon karnaa asxaabuulqur'aan qur-aanka inaan saaxiib la noqonno sidee ku noqon karnaa rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qur-aanku wuxuu u shafeecaa dadkii qur-aanka saaxiibka la noqday waad garanaysaa qofka saaxiibka kula ah waa qofka joogteeya la socodkaaga la sheekaysadaada farxadaada yacni aad u jecel waa qof aad aad isugu dhowdihiin qofka saaxiibka ah marka ulajeedadu waxa weeye waa qof qur'aanka aad ugu dhadhow oo mar walbaba aqriya ku camal fala tadbiiqiya noloshiisa dhan ku saleeya noloshii qur'aanka qofka noocaas oo kale ah qur'aanku wuu u shafeecaa buu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh walidaalika waxaa xadiiskaa sii fasiraya oo sii qeexaya xadiis kaleo imaamu muslim raximahu llahu tacaala uu saxiixiisa ku warinayo ee min xadiisi annawaasi bni samcaan wuxuu yidhi rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayh yu'taa yowma alqiyaamati bilqur'aani wa ahlih aladiina kanuu yacmaluuna bihi fi ddunya taqdumuhu suuratu lbaqarati wa aali cimraan tuxaajaani can saaxibihimaa wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalinta qiyaamo waxaa la keeni qur'aankii iyo dadkii qur'aanka ku camalfali jiray qur-aanku waa in mar walbaba uu hogaamiye kuu noqdo maxaa yeelay ummuna caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha waxay dhihi jirtay mar la weydiiyey dhaqanka rasuulku muxuu ahaan jiray akhlaaqda iyo dhaqanka rasuulku maxay ahaan jirtay sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxay ku jawaabtay yacni nabiga sala allahu calayhi wasalam khuluqiisa iyo dhaqankiisu wuxuu ahaa kaana khuluquhu alqur'aan dabeecaddiisa dhan iyo dhaqankiisa dhanu qur'aan uu ahaa yacni nebigu wuxuu ahaa qur'aan yamshi calaa wajhi alard ayuu ahaa akhlaaqdiisa suluugiisa dabcigiisa kulli wuxuu ka dhigay akhlaaqdii qur'aanka qur-aanku waxna wuu ku fari waxna wuu kaa nahyin waxa qur-aanku uu ku farayo oo ah yacnii in sadaqada lagu dadaalo oo runta lagu dadaalo qaraabo xidhiirinta lagu dadaalo salaada lagu dadaalo jamaacada lagu dadaalo arrimahaas wan wanaagsan ee cibaadada uu ku farayo in safka hore aad ka geshid waxa qur-aanku uu kaa reebayo sida dilkii iyo dhacii iyo kufsigii iyo sinadii iyo dhiigdaadintii iyo beentii iyo xantii iyo qaraabogoynimadii iyo deriska oo la khayaano iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah ee kibirka iyo bukhliga waxyaalaha faraha badan ee qur-aanku uu ka reebayo qofkuna waa inuu ka joogsado marka qur-aanka qofku hadduu sidaa u tadbiiqiyo qur-aankii iyo waxaa la keeni qofkii qur-aanka aqriyi jiray ku camalfali jiray taqdumuhu suurat lbaqara wa aali cimraan tuxaajaani can saaxibihimaa waxaa hogaaminayuu yidhi rasuulku sala allahu caleyh wasalam qur-aankii oo hogaanka u haya suurat lbaqara iyo suuradda layidha aali cimraan iyagoo labadaas suuradood ka doodaya saaxiibkii aqrin jiray walu fiirso way ka doodayaanoo waxay leeyihiin ilaahu qofkan naar ha gelinin ilaahu qofkan raxmadaada ku galee ilaahu qofkan hooskaaga carshigaaga hoosi sidaasay uga doodayaan mar walbaba waxaa kaloo jira walaalayaal qur-aanka yacni in uu sababkuugu noqonayo in safka malaa'igta lagugu soo shiriyo oo lagugu soo kulmiyo maalinta walwalka iyo walbahaarku ay jiraan qofka qur-aanka aad u aqhriya isaga walwalka iyo walbahaarkaas ma taabanayo maxaa yeelay xadiis bukhaari iyo muslim labaduba saxiixaynkooda ay ku warinayeen ayaa rasuulku wuxuu ku lahaa sala allahu calayhi wasalam min xadiisi caaisha alladii yaqra'u alqur'aana wa huwa maahirun bihi maca safarati alkiraami albarara waladii yaqra'u alqur'aana wayatatactacu fiihi wahuwa calayhi shaaqun lahu ajraan wuxuu yihi rasuulku sala allahu calayh wasalam qofka qur-aanka aqriya isagoo qur-aanka aad u yaqaana maca safarati alkiraami albarara malaa'igta wanaagsan ee safiiriinta safiirada ah ee ilaahay baari u noqday kuwaa safkooda ayaa lagu soo shiriya balu fiirso maalinta kurbada badan walwalka badan walbahaarka badan isaga walwalkaas iyo kurbadaas iyo murugadaasi ma hayso safka malaa'igta ayaa lagu soo shiriyaa marka waxaa loo aqoonsan qof ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka raali noqday inuu yahay qofkaasi sidaas awgeed waxaa mar walbaba habboon qofka sooman inuu aad u joogteeyo akhrinta qur-aanka kariimka bisha ramadaan si uu u helo fadaa'ilkaas yacni aad u fara badan ee aad u qiimaha badan waxaa kaloo jira rasuulku inuu sheegay sala allahu calayhi wasalam qur-aanka in ilaahay qofka uu ku dallacsiiyo oo maraatib waaweyn rabbi uu ku gaarsiinayo subxaanahu wa tacaala ilaahay agtiisana garaadda aad uga helaysid qur-aanka akhrintiisa xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayay ee min xadiisi cumar bni alkhadaab ayuu rasuulku ku lahaa sala allahu wasalam wbaaraka calayh ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkan dad ayuu ku dallacsiiya oo darajaadkooda uu kor ugu qaadaa kuwo kalena ilaahay wuu ku dulleeyaa subxaanahu wa tacaala marka dadka qur-aanka ilaahay uu ku dullaynayo waa dadka qur-aanka aan aqrinaynin ku camalfalaynin aan tadbiiqinaynin ama qur-aankii inta bartay haddana waxay doonaan isaga dhaqmaya oo waxay doonaan ee xaaraamta iyo xalaashiiba aan kala garanaynin dadka noocaas oo kalena ilaahay qur-aanka wuu ku dulleeyaa dadka qur-aanka aqriya ee qur-aanka mar walbaba saaxiib la noqdana qofkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala maqaamaad iyo darajaad waaweyn ayuu rabbi ku gaarsiiyaa waxaa kalou inoo sheegay nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh qof la yidhaaho sidiisaba yaa isagoo kale kaa dhiga laba qofaa ka jira adduunka laba qof ayaa ka jira bis laba qof uunbaad dhihi kartaa yaa kaa dhiga qofkaas oo yacni la higsadaa oo la majeersadaa oo mar walbaba la yidhaha isagoo kale yaa ku gaarsiiya labadaa qof wuxuu ku sheegay nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiiskii bukhaari iyo muslim ay ku warinayeen saxiixaynkooda min xadiisi cabdilaahi bni cumar laa xasada ila fi tnatayn rajulu aataahu allahu alqur'an fahuwa yaquumu bihi aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar warajulu aataahu allahu maala fahuwa yunfiquhu aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar wuxuu rasuulku sala allahu caleyh wasalam laba qof uunbaa la yidhi ayaa kaa dhiga qofka ugu horeeya waa qof qur-aanka ilaahay uu baray oo haddana qur-aankii habeenkiina aqrinaya maalintiina aqrinaya fa huwa yaquumu bihi aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar qur-aankii intuu bartay sariirtiisa iskama seexan shaxdiisa iyo laabdhuudiisa iyo turubkiisa iyo filimkiisa ma uusan qaadane kitaabkiiyo isagu wuxuu ka dhigtay saaxiib qur-aankiiu saaxiib ka dhigtay balwadiisii waxay noqotay meesha uu ka helo oo balwad u ah qur-aanka kariimka akhrintiisa balwadiisa noqotay maxaa yeele walaalayaal balwadaha iyo misaajka iyo hiwaayaadka allah kala duway subxaanahu wa tacaala qofkuna sabab weyn ayuu ku leeyahay iyo kasab maxaa yeele dada alle subxaanahu wa tacaala wuxuu jacaylkoodii ka dhigay oo ay ugu baxaysaa qur-aanka ilaahay iyo adkaarta iyo wardiga iyo mixraabka iyo masjidka iyo goobaha alle subxaanahu wa tacaala loogu dhowaado dadaa ilaahay balwataa uga dhigay oon jiifan karin oon joogsan karin ilaa inay ilaahay caabudaan mooye oo meesha mar walbaba ilaahay subxaanahu wa tacaala ay cibaadadiisu ku jirto ayaa raqbadoodii iyo jacaylkoodii la geliyey dadna waxaa raqba u ah ama ay ka helaan ma jiifan karaan ma joogi karaan ma socan karaan ilaa inay filim iyo turub iyo laadhuu iyo shax iyo fisqi iyo shaneemo uun ay taagnaadaan mooye marka subxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka wuu kala fadilay dadkuna sabab ayay arrinka ay ku leeyihiin lidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka rajaynaynaa walaalayaal inuu nagu daro kuwa ilaahay balwadoodii iyo rabitaankoodii uu ka dhigay tilaawat alqur'aani alkariim waltadbiiq waalcamalu bih marka qofka la majeersanayo oo isagoo kale yaa kaa dhiga laleeyahay wuxuu ku tilmaamay nabigu sala allahu caleyhi wasalam qof balwadiisii ilaahay uu ka dhigay qur-aanka akhrintiisii habeenkiina wuu akhriyaa maalintiina wuu akhriyaa musxafkiiyaa ilaahay u macaaneeyey ladatu taaca ladatu tilaawa ladatu alcibaada ladatu taaca ayaa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala qur-aankiiyaa malab looga dhigay akhrintiisii qur-aankiiyaa loo macaaneeyey wuu ku raaxaystaa meesha dadka kale munkarka iyo filimka iyo foolxumada iyo shaneemada iyo macaasida ay uga raaxaystaan isagu wuxuu ku raaxaystaa ku macaansadaa qur-aankuu ka hela qofka noocaas oo kale ah yaa kaa dhiga waa lays yidhaahaa buu yidhi nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh kan kale isaguna warajulun aataahu allahu maala fahuwa yunfiquhu aanaa'a alleyli wa aanaa'a annahaar midka kalena waa nin ilaahay subxaanahu wa tacaala maal uu ugu deeqay maalka isaguna habeenkiina wuu sadaqeeyaa maalintiina wuu sadaqeeyaa waxa uu ka cunayo oo uu ka biilanayo mooye inta kale wuu iska sii hormariyaa qabrigiisa iyo welwalka maalinta ay jirto oo kurbada badan ayuu isaga hormariyaa si uu ugu badbaado si uu ugu badbaado marka ogaada walaalayaal qof walibaahi saaxiib ha ka dhigto khusuusan xilliga ramadaanka ee la sooman yahay qur-aanka kariimka akhrintiisa maxaa yeelay saxaabada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qayb ka mid a sida ay qur-aanka u joogtayn jireen akhrintiisana ay u daa'imi jireen waxay martabo ama maqaam ay ku gaareen malaa'igta ilaahay inay soo degto oo ay dhegaystaan qur'aankooda markay aqrinayaan malaa'igtayaa soo degaysa oo dhegaysanaysa qaabka qur-aanka ay u aqrinayaan iyo qaabka qur-aanka ay ugu raaxaysanayaan xadiiskii bukhaari iyo muslim saxiixaynkooda ay ku warinayeen ee min xadiisi ilbaraa'i bni caazib ayaa wuxuu lahaa saxaabigan baraa'i bni caazib kaana rajulun yaqra'u suurata alkahf wa cindahu farasun marbuudun bishatanayn فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أسبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن wuxuu yidhi baraa ibni caazib nin saxaabada ka mid ahaa wuxuu aqrinayay suuradda la yidhaha suurat lkahf uu akhrisanayay farasaa agta uga xiraa isagoo suuraddii ku macaansanaya oo alle uu dhadhan ka siiyey ayaa daruur ayaa soo dhowaatay markaasaa ninkii saxaabigaa faraskii agtiisa joogay faraskii waa carara daruurtan soo dhowaatay oo madaxii faraska taaban rabta ayuu arkay faraskii markaasuu ka didiyu ka carari faraskii ninkii markaa nabigu u yimid saxaabiga ahaa wuxuu yidhi daruurtan markaan qur-aanka ahrinayo daruuraa mar walba soo degta rasuulku wuxuu u sheegay sala allahu caleyh wasalam waa malaa'igtii ilaahay waa xasiloonidii oo qur-aanka ku raaxaysanaysay malaa'igta markay akhrinayaan saxaabadu markay akhrinayaan qur-aanka malaa'igta ayaa soo dhegaysan jirtay u soo dhowaan jirtay sida qur-aanka ay u akhrinayaan oy u tadbiiqinayaan qur-aanka qur-aanka walaalayaal ajirka lagu bixinayo waa ajir aad u qiimo badan ilaahay fadligiisa iyo raxmaddiisa iyo ifdaalkiisa iyo ixsaankiisa alla wuu weyneeyey mushaarka uu ku bixiyo qur-aanka akhrintiisa xadiiskii imaamu tirmidi uu ku warinayay sunankiisa ayuu nabigu ku yidhi sala allahu wasalam wbaaraka calayhi min xadiisi cabdillahi bni mascuud man qara'a xarfan min kitaab illaah falahu xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aquulu alif laamim xarf walaakin alifun xarf walaamun xarf wamiimun xarf wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofkii hal xaraf ee kitaabka ilaahay ka mida aqriya wuxuu leeyahay ajir halkii ajirna waxaa loogu dhufanaa toban halkii xaraf waxaa lagugu dhufanaa toban uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma dhahayo aliflaamiim oo dhana xaraf ah laakiin waxaan leeyahay aliftu waa xaraf laamtu waa xaraf miimtu waa xaraf balu fiirso haddii aad akhriso aliflaamiim haddaad akhriso alifta waxaa lagugu dhufan toban laamka waxaa lagugu dhufan toban miimka waxaa lagugu dhufan toban aliflaamiim oo keli ah soddonaad haysataa ajir bismi illaahi araxmaan araxiim bismi markaad marayso halkii xarafa tobanaa lagugu dhufan waa saddex lagu dhuftay toban meeqay kuu noqon soddon soddon ajira haysataa bismi oo kale ah shaqayso ma shaqaystow ka kac fadhiga ka shaqaysto shaqadan furan albaabadii jannadaa furan albaabadii jannada ayaa furane shaqayso maanta haddii nala dhihi lahaa walaalayaal xagga haddii aad aado soddon dollar aad soo helaysaa haddii meesha maaragtaa yani aad ka soo jiirayso ama shaqadan aad qabato soddon dollar aad maaragtaa helaysaa kulligeen kalama harnayn soo maaha waan wada shaqaysanahayn shaqadaasaanu u wada caraabi lahayn oon u kallihi lahayn oon u werweri lahayn oo aanu aadi lahayn kitaabkii ilaahay shaqa ka furan adduunyadoo dhan aan la siisan dahab iyo dollar iyo daaraha dhaadheer ka qiimo badan ayaa kitaabka ilaahay ka furan oo maxay tahay halkii xarafba in toban lagugu dhufanayo halkii xaraf in toban lagugu dhufanayo ayaa ka furan kitaabka ilaahay waxaa xataa darajaadka jannada lagu bixiyo ee dabaqyada jannada dabaqyada jannada waxa lagu kala sara maro waa qur-aanka akhrintiisa iyo oqoonta qur-aanku moolka ay u qodan tahay qofka qaari'ul qur-aanka ah maxaa yeelay xadiiskii imaamu tirmidi iyo abu daawuud labadooduba ay sunankooda ku warinayeen ee min xadiisi cabdilaahi bni camr bni alcaas radia allahu tacaala canhuma ayaa nebigu ku lahaa sala allahu wasalam wbaaraka calayh yuqaalu lisaaxibi alqur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya faina manzilatak cinda aakhiri aayatin taqra'uha wuxuu rasuulku sala allahu calayh wasalam qofka qur'aanka aqhriyi jiray ama qur-aanka oqoon jiray markuu jannada yimaado waxaa la leeyahay qur-aanka bilow markaad qur-aanka bilowdidna jannada ku sii soco meeshii qur-aanku uu kaaga istaago inta qur-aanka aad ka xifdisan tahay ayaa jannada dabaqeedana aad ka degaysaa saasaa la leeyahay qofkii hal jus keliya xifdisanaa dabaqyada hoosuu ku hari qofkii xifdisanaa toban jus dabaqyada dhexuu tegi qofkii xifdisanaa soddonka jus oo qur-aanka aad u xifdisanaa dabaqyada ugu sarraysa meelaha ugu sarreeyo jannada ayuu tegahaya qof walba inta xifdigiisa qur-aanku uu la ekaa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala darajaadka jannada iyo dabaqyada jannadana taasaa lagu iibsadaa ma doonaysaa dhowr dabaq inaad jannada ka degto ma doonaysaa dabaqyada ugu sarreeya meesha ugu bilicsan jannada inaad ka degto ma doonaysaa aqri qur-aanka xifdintiisana ku dadaal taasaa lagu helaa dabaqyada jannada lagu helaa walidaalika marka walaalayaal waxa la aqrinayo waxa weeye waa kalaamu rabbi alcaalamiin waa kalaamu rabbi alcizati waljalaal rabbulciza waljalaal hadalkiisii weeye waxa la akhrinayo sidaasaa marka walaalayaal qiimihiisu aad uu ugu badan yahay sidaasaa ajirkiisa iyo darajaadka qofka qur-aanka akhrinaya alle subxaanahu wa tacaala agtiisa qiimaha faraha badan uu ugu leeyahay ma aha walaalayaal qur-aanka akhrintiisu kaliya ma aha in laga doonayo qofkii qur-aanka wada xifdisanaa kaliya in laga doonayo ma aha war shardi ma aha qur-aanka inaad wada xifdisan tahay haddii faatixada kali ah ood ku tukato aad yani xifdisan tahay faatixada bisha ramadaan ku celceli wax badan iyada ka akhri qur-aan kale xataa haddaadan garanaynin maxaa yeelay ogow faatixadu waa suuraddii ugu weyneed ee qur-aanka kariimka ah taa waxaa tusinaya xadiiskii imaamu lbukhaari uu saxiixiisa ku warinayay ee min xadiisi abi saciid raafic ibni lmucalla ee rasuulka sala allahu calayh wasalam uu ku yidhi saxaabiga alaa ucallimuka acdama suuratin fi lqur'aan qabla an takhruja min almasjid maku baraa abi saciidow suuradda ugu weyn ee qur-aanka kariimka ah markaas ayaa rasuulku sal allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin hiya sabcu lmathani waalqur'aanu alcadiim aladii uutiitu qur-aanka weyn ee laysiiyey ee suuradda qur-aanka ugu ballaaran ugu weyn uguna ajirka badan ugu qiimaha badan waa suurat lfaatixa balu fiirso haddaadan xataa qur-aan kale garanaynin faatixada ku celceli bisha ramadaan waa suuraddii ugu weyneed qur-aanka ayaa taqaanaa ma sahlanid haddaadan qur-aan kale xataa garanaynin suurat likhlaas suurat likhlaas ku celceli qul huwa allaahu axad ma qof aan xifdisanayn ayaa maanta soomaali ku jirta hadday ku jirtana waa hal iyo labo qul huwa allaahu axad ma garanaysaa inta qiimood ka helaysid haddaad ku celcelisid xadiiskii nabigeena sal allahu wasalam wabaaraka calayh imaamu lbukhaari saxiixiisa ku warinayay min xadiisi abi saciid alkhudriy ayaa rasuulku hadda ka hor wuxuu ku yidhi saxaabadiisa ayacjizu axadukum an yaqra'a biuluثi اlqur'ani fii leyla fashaqa dalika calayhim waqaaluu ayuna yudiiqu dalika ya rasuula allah faqaala qul huwa allahu axad allahu samad uluثu اlqur'an wuxuu rasuulku ku yidhi sal allahu caleyh wasalam saxaabadiisii qof adinka idinka mid a miyaa ka caajisay oo awoodi waayey qur-aankoo saddex meelood loo qaybiyo meel inuu ka akhriyo habeen kasta saxaabadii waxay yidhaaheen yaa qur-aankoo saddex meelood loo qaybiyey meel ka mid a yaa akhrin kara rasuulka ilaahiyo waa cadad aad u fara badan waa toban jus toban jus yaa akhrin kara rasuulka ilaahiyo habeen kasta markaasuu rasuulku wuxuu ku yidhi sal allahu caleyh wasalam qul huwa allaahu axad ayaa waxay u dhigantaa toban jus oo qur-aanka ka mida qofkii akhriya hal mar haye imisaa kaa fakanaysa toban jus qul huwa allaahu axad oo la akhriyo suuradda ah hal mad aa akhrisato toban jus adigoo akhristay ajirkeedoo kale weeyu rasuulku sala allahu caleyh wasalam haddaad saddex goor ku celceliso meeqaad helaysaa saddex goor ayaad ku celcelisay suuraddaa ood dhammaysay waxaad la mid tahay adigoo qur-aankii oo dhan dhammaystiray ajirkeedaa lagu siin marka soomaalida waxaa laga yaabaa markii fadaa'ilu lqur'aani alkariim mowduuca laga hadlayo inay u malaynayaan dadka lala hadlayo inay yihiin dadka soddonka jusi yaqaana oo qur-aanka dhan wada xifdisan dadka kaliya in muxaadaradu ay ku saabsan tahay ma aha war yaa suurat lfaatixa aan xifdisanayn war yaa suurat likhlaas aan xifdisanayn aqriya ku wardiya ku celceliya ayada ayaad ka helaysaan darajaadkii alle subxaanahu watacaala uu ballanqaaday dadka qur-aankiisa ku celceliya ee qur-aankiisa mar walbaba joogteeya saaxiibna la noqda joogta ah qur-aanka kariimka ah maxaa yeelay nin saxaabi ah ayaa hadda ka hor wuxuu ku celcelin jiray suuradda qul huwa allahu axad suuraddaasuu mar walbaba carabkiisa bartay oo isaga celceli jiray markaasuu rasuulka sal allahu wasalam wabaaraka calayhi ninkii ayuu weydiiyey wuxuu yidhi suuraddan maxaad ugu celcelisaa markaasuu wuxuu yidhi suuraddan waxaan ugu celcelinayaa waan jecelahay uyi rasuulka ilaahayow maxaa yeeley ilaahay ka sheekaynaysaa waa suuradda keliyahe min bidaaya ilaa nihaaya ka sheekaynaysa alla mooye wax kale aan ku saabsanayn ilaahay uunbay ka sheekaynaysaa suuradda qul huwa allahu axad marka aniguna ilaahayaan jecelahay sidaasaan suuraddan u jecelahay maadaama ilaahay ay ka sheekaynayso rasuulku muxuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam ina xubbaha adkhalaka aljanna suuraddan jacaylkeeda ayaa jannada aad ku gashay buu yidhi suuraddan celcelinta aad ku celcelinayso iyo suuratulikhlaas jacaylka aad jeclaatay ayaa jannada ku geliyaba marka waa wax cajiib ah walaalayaal waxaad u weyn weeye suuratulikhlaas aanu ku celcelinno akhrinteeda aanu badinno sabab waxay taasi noo noqon in maaragtaahay aanu ku gelayno jannada aanu ku gelayno walidaalika nabigeena sal allahu wasalam wabaaraka calayh wuu ka digay guryaha aan qur-aanka lagu aqrin laa tajcaluu buyuutakum maqaabir ina shaydaana yanfiru min albeyti aladii tuqra'u fiihi suurat lbaqara xadiiskii imaamu muslim saxiixiisa uu ku warinayay min xadiisi abi hurayra ayuu rasuulku wuxuu ku lahaa sala allahu wasalam wabaaraka calayh war guryihiinna ha ka dhiginina qubuur ha ka dhiginina xabaalo ha ka dhiginina sidii qabri oo kale gurigiinna ha ka dhiginina dee qofka qabriga ku jira isagu qur-aan ma akhriyo qabri miyaa tahay marka aadan qur-aanka akhrinaynin saasuu rasuulku sal allahu calayhi wasalam ummadiisa uu ku canaananayay marka walaalayaal mar walbaba aanu ku celcelinno qur-aanka aanu baranno aanu joogtayno aanu saaxiib la noqonno muxaadaradeenina xilligan nafaxaad ramadaaniya intaas ayaanu kusoo gebagabaynaynaa hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu